soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaa nuurow inta aan dhabbaalada u gelin waxaan dhegaystayaasha u soo qabanayaa codadkii saafi ducaale iyo axmed inshaar cabdi
dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin ceeldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digni caayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn tusaliya digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin niya kaa damban kuma diirnaxdii niya kaa damban kuma diirnaxdii dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin niya kaa damban kuma diirnaxdii niya kaa damban kuma diirnaxdii
maqasku ragga lagu madayo wuxuu diidayay damac dheerida dadka la maqasku ragga lagu madayo wuxuu diidayay damac dheerida wadardaarano dambay ku tahay shaki haddayac dumar uu lahaa wadardaarano dambay ku tahay shaki haddayac dumar uu lahaa edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin
dhambaalka ugu horreeya daandureyow waxaa nasiib u helay toddobaadkan dadka kale ah hooyo cabdiyo qoriyow daa'uud iyo faarax cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan iyo khatre cabdulaahi aadan farxiyo cabdulaahi aadan fartuun xuseen barre iyo deeqo xuseen barre cabdulaahi xuuriyo cumar iyo maxamed xuuriyo cumar cabdulqaadir xuuriyo cumar iyo cabdifataax xuuriyo cumar janiif xuuriyo cumar farxiyo xuuriyo cumar cabdisalaam maxamed aadan xasan maxamed aadan cabdulqaadir maxamed aadan waa la badan yahay waa saddex beej dhambaal ka kooban ilaa iyo toddobaatan qofood inta aan ka gaarna ayaan akhri doonaa waxaa kaloo ku jira cabdulqaadir maxamed aadan iyo jamiile maxamed aadan caashe maxamed aadan cismaan yuusuf aadan maxamed yuusuf aadan nimce yuusuf aadan amal yuusuf aadan iyo qamar yuusuf aadan ayaan yuusuf aadan iyo cureeji cumar faaiza cabdi cali iyo idman waxaa kaloo ku jira aabe cumar cabdulaahi bowbow iyo hooyo malyuun cabdirashiid xuseen maxamed iyo maxamed cumar cabdulaahi bowbow caaisha cumar cabdulaahi bowbow saado cumar cabdulaahi bowbow waxaa kaloo ku jira cabdifataax yuusuf axmed iyo cusmaan dhammaan reer cabdulaahi bowbow asxaabta kale oo diraya waxaa ka mid ah adeer yuusuf cabdulaahi bowbow iyo adeer cali cabdulaahi bowbow iyo eede faadume cabdulaahi eede ruqiya cabdulaahi bowbow adeer cusmaan cabdulaahi bowbow iyo eede xaliimo cabdulaahi bowbow iyo weliba adeer cali abukar eede xaliimo cali muumin ugaas cumar ibraahim cabdi iyo cabdiweli ibraahim cabdi ayeeyo aamine cabdulaahi macalin cumar iyo cabdisalaam cabdulaahi ciise dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkan hambaliyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi aadan waxa uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatankii bishan sebtember sanadkan labada kun afar iyo labaatanka isniintii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay alla ha ka dhigo lamaanahani kuwa isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabba mataaney abraha deboosh iyo hooyo deeqo jibriil cabdi kaahin iyo maskhalaay abraha deboosh iyo abataash abraha deboosh neesh abraha deboosh iyo sagaay abraha deboosh iyo axmed mataaney abraha iyo leylo mataaney abraha iyo mikail mataaney abraha iyo burhaan mataaney abraha iyo safiya mataaney abraha iyo zakariya cali xaaji roble dhammaan reer abraha debosh oo isku duuban waxa ay jecel yihiin inay taaniid u diraan bashiir maxamuud maxamed iyo firdowse maxamed maxamuud oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada muqdisho ooay leeyihiin allah isukin barakeeyo eebanaydin kale siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay annagana waxaan idiin raacinay heestani la yaab kale ay ku luuqaynayso fanaanada ugbaad aragsan ambaliyad lasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday waxaa diraya ayeeyo nuuriyo nuur iyo aabo ismaaciil axmed hooyo xabiibo cabdiraxmaan mursal iyo habaryar faadimo cabdiraxmaan mursal habaryar nuuna cabdiraxmaan iyo faadimo ismaaciil axmed maxamed deeq ismaaciil axmed iyo wariya shukri bidhaan iyo saygeeda cabdiweli anise ismaaciil axmed ciise ismaaciil axmed iyo xasan ismaaciil axmed xuseen ismaaciil axmed anis ismaaciil axmed iyo xabiiba maxamed axmed cabdikariim maxamed cabdulaahi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi maxamed waa mahad maxamed cabdulaahi iyo maxamed yuusuf khaalid maxamed yuusuf ishwaaq maxamed yuusuf iyo adna maxamed yuusuf cimraan maxamed yuusuf hane ismaaciil axmed iyo saygeeda iyo dhammaan reer cabdulqaadir maxamed waxaa iyagoo isku duubanaya halkanay uga hambalyeynayaan saafi ismaaciil axmed iyo cadow cabdulqaadir maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaasi oo loo bixiyey munasar waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambal uu naga soo gaaray hooyo habboon xaashi jaaxuur iyo hooyo kaaho xaashi jaaxuur iyo aabe qaasim sheekh cali waxaana ay taanid u darayaan cabdinaafic qaasim sheekh cali iyo aamino bashiir nuur mataan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskin aamiin waxaa sidoo kale taaniyad taa la mid ah u daraya cabdinaafic qaasim sheekh cali iyo aamino bashiir nuur mataan hooyo xabiibo nuux cabdi iyo yaasir axmed maxamed iyo zakiyo axmed maxamed iyo rawda axmed maxamed iyo aamino xaashi jaaxuur axmed maxamed xaashi iyo maxamed xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur iyo xaawo xaashi jaaxuur cabdideeq xaashi jaaxuur iyo xuseen xaashi jaaxuur cabdulaahi xaashi jaaxuur iyo khaliif xaashi jaaxuur raxmo xaashi jaaxuur iyo sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahabo maxamed nuux iyo maxamed daa'uud cabdi iyo aaniso bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caaisho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iqra bashiir mataan iyo dhammaan reer bashiir mataan waxaana ay leeyihiin bashbash iyo barooqo kala kulma arooskeena ee banaha idin kala siiyo owlaad kheyr qabta heesta kale aan idiin soo qabanayo waa codkeenna macaan hilaa
gatuma kuleeyahayadaa labugumunee masabkoobaani macag leedahoo marag ma doontaahe muuqaala daawado ada mawla kugodoe gatuma kuleeyahayadaa labugumunee masabkoobaani macag leedahoo marag ma doontaahe muuqaala daawado ada mawla kugodeeqee manka u baax dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo alle waxaan ku mahadshaniga inaad inaad tahay midaan doortay lamanka ubaaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo ale waxaan ku mahadsanayna inaad inaad tahay midaan doortay maqsuuday milicsiga indhaha maashadaade maankiyo qalbigii baa degtoon kugu mataane kaga maarmi dumarkii kale mudangeyankee maqsuuday milicsiga indhaha maashadaade mankiyo qalbigii baa degtoon kugu mataani kaaga maarmay dumarkii kale mudangeyankee wa aan ku faanaa tahoo mawla igu kaabay waxaan ku faanaa tahoo mawle igu kaabay muxiibadaanka guyn aniga maankayga waana mahad ilaahay hadaa joogto midigtayda manka ubaaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo alle waxaan ku mahadshaniga inaad inaad tahay midaan doortay lamanka ubaaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo waxaa noo baqaya maxamed weliye maxamuud iyo yuusuf cusmaan cabdulle xasan cali maxamed iyo daahir cali sheekh iyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud abtey iyo nuur axmed sheekh iyo ismaaciil xasan macow iyo hanad cabdulaahi cabdi iyo ismaaciil geedi xasan iyo cabdalla muxidiin sheekh aweys dinos iyo maxamed axmed cabdow dhammaan waxa ay taaniyad u dirayaan amiin daahir maxamed kante iyo shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar arooskeenna aamin ay leeyihiin isku waara aamin ayaan anaguna leenahay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta farxiya fiska iyo ilka case qays dhegaysi wacan sidii kaymaha dhulku kuma horeen kara daro dhirtu mirihii ka baxan ubaxu kana noocyahan xigmada kudu sii hayaan kalgacalku daawada sidii kaymaha dhulku kuma horeen kara daro dhirtu mirihii ka baxan ubaxu kana noocyahan xigmada kudu sii hayaan kalgacalku daawada qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaaro ku kulana raasqabo qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaaro ku kulana raasqabo kabo oo ii kabo canaha rama dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha rama dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
hambalyo aroos ayaa markaan gacanteeda ku soo dhacday daanda waxaana inaga soo gaartay dhegaysta lagu magacaabo khadar maxamed waxa uu halkan hambalyo uu uga dirayaa walaalkiis ka yar oo lagu magacaabo suhayb maxamed cabdi iyo xaaskiisa nuure axmed oo uu meherkoodu ka dhacay buu yidhi dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka nagob waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo aamiin hambalyo kale oo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay hooyo leyle aadan baadiyow iyo abti maxamed aadan baadiyow abti cabdulaahi aadan baadiyow iyo habaryar shukri aadan baadiyow abowe cabdimaalik xuseen cabdulaahi iyo cabdulaahi xuseen cabdulaahi xamaade xuseen iyo yuusuf xuseen Eh, waxaa kaloo ku jira axmed maxamed cali iyo cabdisalaam maxamed cali cali maxamed cabdinuur dhammaan dadkani waxa ay u hambalyeynayaan cadnaan xuseen cabdulaahi iyo raxma awees cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku aar ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambeysana waa dalmar fanaaniinta xaliimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa aniga iyo daandureyba sidaa iyo nabadgelyo
aniga dalbado isla doontay dhibkeen madabaalana qaan dadna way la tegeen iga sii daray doorsoomay maalmahan sidanaan daysne malahadow galweyaan dow galweyaan madalo kadoobi waaye
wadigaan labaye duxyada fadhiiste intisaba daryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku heshe haladoodin hadadaalin naftada dalmarowdanima dalmarow dalmarow waadoo kunuude dalmarow dalmarow waadoo kunuude
soo da'ayso ku daroori waydaa aamise adigay dadaaye sida damacday maahine dayriyan ogaalbari dadaqimay sidee milaantaad igu dilaysay haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
nacabkii dilayaa deris aad la noqoto docdaadiga warintee
dalmarow dalmarow waa dawqunule dunyaga bartayoo kala jecel hirdoogle ana dab iyo meel kulul har ku doorsan maaye maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciije
labinkaadi gelisee
la doodin ha dagaalin naftada dalmarow dalemar kaalay deeqa kaalay adan kugu danseegee
dalmarow dalmarow wada qunuude
Ah, dembi lama xambaarte sidaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalmarow dalmarow wada qunuude
degi waaye daruurtuba halkaan maro bal nasiib darraantay kuma soo da'ayso ku daroori